dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan marti noogu yahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee talada somalilan haya muuse biixi cabdi oo isaga iyo wafdi uu ka mid yahay ay ku sugan yihiin magaaladan washington d c ee xarunta dalka maraykanka muuse kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka ee v o a ugu horeynna haddaan ku bilaabo dhowaanta waxaad ka qayb gashay shirkii lagu qabtay dalka turkiga ee ay ku kulmeen dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo somalilan qodobo dhowraa shirkaasi ka soo baxay dabcan siyaasiyiintuna aragtiyo kala duwan bay ka bixiyeen adigu shirkaasi qodobadii ka soo baxay siday kuula muuqdeen shirkaa turkiga anigu waxaan qabaa shirarkii baryahan dambe jiray oo dhan waxaa shirka ugu muhiimsan waayo soomaalida dowladdii soomaaliyeed ee loola jiray somalia democratic republic oo burburtay oo kala noqotay somalilan iyo soomaaliya oo qolo waliba distoor gaara samaysatay oo qolo waliba dowlad gaara dhisatay ayaa isugu yimid oo ka wada hadlayay mustaqbalka sidii ay laba dowladood jaaroo walaala u noqon lahaayeen aragtaan anagu qabnay walow xaggooda ay qabeen tutaan ka duwan shirkana waxaa laisla keenaa firda kala duwan in lagaga wada hadlo meel wacan waxbaanu soo wada gaarsiinay oo ah walaaltinimo in aanu si fiican u garanno iyaguna ay gartooda inay cod ka akhriyayaan bini-aadmiguna gar iyo dood iyo hadal unbuu go-aan ku gaara annaga xagga soomaali ahaan waxaanu diyaaru nahay inaanu mar walba dood iyo isqancin ku dhammaysano dooda inaga dhexaysa ee ah annagu inaanu qabno somalilan inay tahay qaran gaar u taagan oo ka noqday midnimadii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waa laga yaabaa dad iyaga ka mid ihina saan hubo in ay leeyihiin ha inoo jirta midnimadii bini-aadmigu markuu dee arrin meel taallaa xujada iyo daliilka iyo sababta isu keen uu ku wada hadlo ayuu kagar qaataa marka waxaanu anu sheegnay haddana aanu u sheegi doonaa sababta keenaysa inaanu laba qaran noqon markaa shirkaas shir si wacan loogu wada hadlay mustaqbalka laga wada hadlay sideen u wada noolaan laga hadlay ayuu ahaa qodobadii kasoo baxna waa la socoteen ku dambana waa loo ballansanyay wafdigan intaan aad joogteen magaaladan washington d c dadkii aad la kulanteen ama hay-adihii aad la kulanteen waxyaabahi aad ka wada hadasheen iyo waxaa idinka soo baxay intii aanu joognay washington waxaanu la kulnay madax badan oo dowladda leh state departmentka pentagonka congressmen ganacsato kala duwan ayaanu la kulanay waxaa lagala hadlay arrimo kala jaadjaada oo ay ka mid tahay marka hore somalilan iyo maraykanku xidhiirkoodu sidii loo sii xoojin lahaa hadday tahay xagga siyaasadda hadday tahay xagga amniga iyo hadday tahay wada shaqaynta dowladahaba waxyaalo badan baanu ka hadalnay oo xagga siyaasadda ku saabsan waad og tahayoo maraykanku waa ka ictiraafay qoladan muqdisho kama xumin haddii iyaga dee ictiraafay annaga hawl looguma aha laakiin waxa weeye haddaad qolada ictiraaftan inagu seen wada shaqaynayna baa taalla waxaa kaloo meesha yaalay hub baa la siiyey oo loo ogolaaday see loo hubinaya hubkaasi aniga inaanu dhibaato ii keenin waa in la xaqiijiya hubkaasi inaanu aniga dhibaato ii keenin haddaanahay somalilan qoladan soomaaliya waxay samaysteen xeer distoor iyagu ay samaysteen oo iminkan distoorkan weliba laga baahiyay idaacadda v o dii aada looga baahiyo dee iyagu u gaaraya shaqa kumari somaliya hadda mid baylaad marka labadu waxay ka farcameen wixii la odhan jiray soomaaliya marka hore doodaydu annaga taasay ahayd in caalamku saa u fahmo oo aan la isku murgunin laakiin muuse halkaa haddaynu ku dul istaagno dhinaca dastuurka aad ka dhawaajisay dastuurka soomaaliya wuxuu ku baysgaraysan yahay wixii ka dambeeyey lixdankii markii soomaaliya xornimada qaadatay ee labada gobol isku biireen ee la sameeyey jamhuuriyaddii soomaaliya xuduudaha iyo dal ahaan iyo dad ahaanba wuxuu sal dhig u ah xuduudahaasi iyo qaabkii uu wadanku ahaan jiray gobolada dowladii maxamed siyaad barre markay dhacaysay ayay dabcan ka muuqata dastuurka inay ku baysgaraysantahy marka dastuur kala qaybsan oo labada dhinac laba dastuuro u kala qaybsanay inaanu jirin sooma cadda maya horta anku sixi laba gobol iskuma biirin laba dowlad baa isku biiray oo labadaba caalamku ictiraafsan yahay oo ku fadhiya xeerka african union ku dhisan yahay caalamkuna ogol yahay inay afrika xuduudkeedu ahaado sida kii isticmaalka laba sideed tobanka gobolee ade maxamed siyaad barraa ka tegey wuxuu isagu samaystay baa wax lagu heshiiyey maaha oo somaliland wax lagama weydiinin laakiin dee soo ma ahayn dowladdii markaa wadanka ka talinaysay haddii wuxuu ku waayay ma mid aan raalli ka ahay oo ummadda wax laga weydiiyo talada aan lahaa maahena waa kii laga dagaalamay ee dhiigga badani ka daatay ee burburkana ku yimid iminka soomaaliya qoladan sharcigan ay samaystay somaliland shaqa kuma laha waa diiday iyaguna kuwaday samaysteen markaa maxaad u diidaysaa ama miyaanay muuqan in la yahay laba dowladoo mid loo distoor cusub iyo unity cusub ay samaysatay oo ku fadhiya qaybtii talyaaniga iyo qaybtii ingiriiska xaqiiqda iminka taalla waa taa dhinaca kale waxaa jira shirkii dhowaanta aad isku aragteen mas-uuliyiinta ka socotay dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo somalilan oo magaalada ankara lagu soo gabagabeeyey heshiiskana lagu kala saxeexday waxaa ku jirtay sida loo qaybsanayo deeqaha iyo qaabka loo wadaagayo kaalmada dibadda uga timaada soomaaliya marka bal halkaa haddii aad dadka ku dhegeysanaya uu cadaysa muuse shirkaana dabcan goobjoog baad ka ahayd qaabkan wax loo qaybsanaya siduu noqonaya dee wuxuu noqonayaa eeminka caalamka turkiga iyo maraykanka horeeyana waxay itiraafsan yihiin soomaaliya waxaana la hayaa fikrad perception dee soomaaliya inay mid uun tahay markaa doodayad mar waxaad hordee saa ma aha soomaaliyadii isku midkaada waxsiin laba dowlad bay noqotay mid waliba waxeeda gaar ha u hesho marka la bixinayo wax dadka soomaaliyed dee wadaley wixii la bixiyey markaa somalilan inay waxeedii u hesho somaliland ahaan oo aan lagu dulmaan aanan la ictiraafo xamar bay ku ekaanaysaa ayadooda tiina waa la garuursaday shirkan raggii joogay dee labada madaxweyneha joogay oo isku afkartay arrintan horta shirarka dee heerkaasee heer madaxweyneha waxaa la gaaraa qodobo mabdi'iya furfuraanka hoos ugudaadega iyo qodobaynta iyo siday noqonaysaa dee guddiyo farsamo oo arrimaha dibadda ayaa geli doona markaa taa loo wadaadega laakiin mabda ahaan baa lagu heshay si guud in wixii somalilan iyo somaliya waxoodi loo kala qaybiy laakiin intee qodob laga qaadanaysaa yaa soo qaybinaya sidee la kala yeelayaa waxaa waxaa geli doonta dee guddi farsamo oo labada dhinac ka socota dhanka kale waxaa jira wafdi ka socda bangiga dhexe ee soomaaliya mas-uuliyiin ka socota oo iyaguna magaaladan washington d c ku sugan sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo iyaguna dowladda federaalka ah ee soomaaliya ka socota magaalada joogta mays arag maya ismaanan arag meesha de waa meeshan iminka adduunka adduunkao dhan baa jooga washington dowladan maraykanka dowladaha caalamkao dhan baa dana kale oo ka xidhan marka iyaguna dantoodun bay wateen annaguna taayadaan wadnay waatay dhanka kale haddaynu nimaadno arrimaha gudaha ee dhowaan somalilan waxaa ka dhacday doorashadii golaha deegaanka doorashada xanaf badan baa ka dhalatay waxaa jira saylac oo kale dhibaatooyin badan baa ka dhacay dad wadadegan baa aad ugu murmay dhimashay keentay sidoo kale magaalada hargeysa ee caasimada ah mudaharaadyo dhacay iyo rabshado ka dhashay doorashadaas iyo natiijadii kasoo baxday dad baa ku dhintay weli alaana cabashooyin baa taagan arrimahaasi maadaama waa tahay guddoomiyihii xisbi alxaakimka talada haya halkay imika wax marayaan horta sideedaba dimuqraadiyaddu dhibteeda iska leedahay dhaqankeenina ma aha way nagu cusubtay markaa waa dhab doorashadan xanaf badan baa ka timid xanaftaa inaanu bogsiino oo la daweeyo oo wax walba caadi lagu soo celiyaa waa waajib waxaanu sii saaran yahay kulmiye iyo xukuumaddiisu inay dadaal badan ka galaan annagoo ogaantayo dadaal badan badan baanu ka galnay haddana dee muwaafaqada ilaahay baa leh waxa weeye adoo dadaalaya marar badan baana saa doonaysa wakhtigaasi wax kugu dhammaaneen laakiin iminka waxaan hubaa inay dhibaatadaasi aada soo koobantay maaha markii u horreysay somalilan doorasho ka dhacdo doorasho deegaan iyo mid baarlamaan iyo mid madaxweyneba way ka soo dhacday miyaan la odhan karin kulmiye ahaan doorashadii u horreysay ee aad qabateen mushkiladahaasaa ka dhashay waa dayacaad dhinaciina ka yimid horta haddaad mas-uul tahay ood ummad mas-uul u tahay wixii dhibaato ee dhacana adaa ku keliya libtana waa la wadaleeyahy markaa dhibaatadan jirtaa waxaa keenay doorashadana kuwii hore way ka cuslay xisbiye cusub baa la furo fara badan xisbiyadiina waxay lahaayeen xasaasiyad fara badan oo berigii hore doorashada mar baa jirta in la isugu ducaynayo qofka la sharaxayo hebelow adigu qabo mee adigu qabo marna tartankiiba wuxuu noqday mid aan laxkamin karin howl badan markaa xisbiye ahaan xisbiyada la furay xasaasiyaddooda way badnayd ashkhaas ahaan dadkii loolamayay xasaasiyadu way badnayd waxaan leeyahay dhibaatada waxa keenay oo culayska inagu keenay xisbiyada aynu furnay ee faraha badnaa kuwii hore waxaa geli jiray saddex xisbi oo keliya halkana imika waxaa galaya toddoba laakiin miyaan la odhan karin markii u horreysay ee doorashaba ugu horreysay xisbiyana ugu horreysay ee labadii kun iyo labadiina ahayd baan filaya ee xisbiyo tiro badan oo ilaa toddoba ahayna doorashada way ka qayb galeen haddana dhibtanoo kale iyo mid u dhowtoona kamay dhicine saddexdii xisbi ee soo hadhayna si wanaagsan baa lagu guddoomay iyadoo toban sane kasoo wareegtay inay tanoo kale dhacdaa marka maxaa loogu nisbaynaya inay tahay sheeko cusub aan ku sharxo markii xisbidaanu bilaabanay laba kun iyo saddexdii waa marka ay ahaydba waa la isugu ducaynayay xisbiyada adigu sharax mee iga daayo adigu hebel hala qaato ay ahayd xisbiyadana wax inagu cusubbaaba ahaydoo waa loo bogay oo kuwii hadhayna xaraf la-aan bay ku hadheen laakiin iminka maxaa yimid way ka xasaasiyad kulnayd baan kuui xisbiyadii ashkhaastii midna way way ku adkaatay sida u hadhaya eedda la soo jeediye oo dhan ma wada qabno eedaha badan badan la xambaarinaya iyo waa la boobeyda anugu xisbi kulmiyan kamid aha waxaan qabaa oon ku caloorsamahay oon cadaynaya haddii maanta la baaro kulmiyo wax laga boobin ba inaan cidoxo ka boobin oo maaha iska hadal dhahuna dukumentigeed aan haya kulmiyo see looga boobi karaa maadaama dowladdii xisbigii talada hayay aad tihiin meel walba goob jooga idin joogay xisbiyada qaar waxaaba sheegayaan meelaha ay awooduba dhaqaalahooduba gaadhsiin waaye in idinku aad dhaqaale haysateen oo aad gaari karaysa waxaan ku ihi technicale qalaadka dhacay anoo iminka cidna eedeynayn farsamo ahaan qalaadka u dhacay waxaa ka mid ah oo haddii maanta loo baaxad maxkamad aan burfuraynaya codad la hubo oo ka maqan kulmiye oo laakiin loo dhaafay in nabadgelyada guud la gaaro laga socdo waayo marar badan baa kombyuutaraa la isticmaalay qalab aynaan garanayn aynaan aqoonsi lahaan baynu isticmaalay wuu fadhiistay wax badan baa isbedelay khalad uu soo baxay laakiin yaan khalaadkii annaga waxaa nagu dhahaa kulmiya boobay annaga waxaanu leenahay war annaba sidaad dhibaatooyin gaadha bay noogu gaadhay wax nooga maqayn laakiin waxay u baahan tahay qalab farsamo laakiin waayeelnimo waa qaadan waxay canana idinkaa xukuumaddii hayay maxay wax xumaadeen taasi waa iskana waa dabiici dadaal waanu ku gelayna wax xumaaday inaanu samayno dhanka kale waxaa jira dhaqanaan hore somalilan uga jiri jirin sanadihii ugu dambeeyey oo dhan oo ah in beelahu intay isku yimaadaan shir beeleediya la qabto labadii sanadooda ugu dambeeyena way iska soo daba dhacayaan maalinba waxaa la arkayaa beel meel ku shiraysa oo leh danta beeshaanu ka talinaynaa waddankana dowlad baa ka jirta la doortay oo dadku ay cod siiyeen maxay tahay shirbeeleedkan soo noqnoqonaya ise soo taraya beel waliba ee geed ku kulmayso horta shirbeeleedku mar walba waa jiro waa la waday sabab dhibaatayna haystana waxa weeye institutionka iyo qabiilka oo loo isdhex socda institutionku waa xisbigii dowladdii ururkii ururadii bulshada ururadii aqoon-yahanka dee caalamka casriga kuwaasaa shaqeeya inaga institutionka loo qabaalaynaba garab soco mar walba oo jiraba halkan distorkenin wuxuu qorayaa dadku xaq bay u leeyihiin inay ururaan inay shir qabsadaan inay codkooda dhiibtaan markaa markaad tidhaahdo distoorkii anugu dad isu yimid baan ahdo waxaan xaq u leh inaan shiro oon raagayga cabiro distoorka muu odhan qabaalada ha ku shirina markaa sharciyadaad ku idhaha qabaal ha ku shirina dee ma taalo qabaalkina mararka qaarkood soomaalidu meelay degtaba afsoomaaliga waxaa ku hadlaa wuu ka xoog wen yahay instituushka dowladda marka siyaasiyiinta ama beeshu abaabul siyaasiyeed soo dhow yahay ayaa waxay soo abaabulan halkii institution xisbi loo abaabulaya xooggeeda si qabanaya mar haddaad maqasho qabaal baa dhow doorashu u bala soo adalaya iminkaba dib u maqli maysid waayo waxaa soo dhowey doorashadii golayaasha wakiilada iyo tii guurtida dib baa iminka laba sano u dhacday way iska khafiifi doontaa lakiin marka hore waxay ahayd doorashaa soo dhow markay doorasha soo dhowaato waxay ka mid tahay noocyada abaabulka codbixinta ama codbixiyaasha loo kala jiidanayo ayay ku fadhideen shirarkaad arkaysaa laakiin dhibaato kale oo ama nabadgelye ama siyaasiyan dhibaato ka jirta dalka oo qabaal soo aabulayaan ma jirto
doorashooyinkaasi aad sheegtay in dib loo dhigay oo dhawaanahanba arinta aada loo hadalhayay ahayd maxaa dibudhacaasi kalifay baad umalaynaysaa muuse dibudhaca waxaa kalifay dowlad curdanaynu nahay oo iminka wax dhisaysa waynu koraynaa kolba waxbaynu saxaynaa iyadoo tamarteena dhaqaale iyo ti siyaasadeed iyo xanafaha doorashada ay culayskooda leeyihiin ayaa waxaa inagu dhismay inagoon qorshaysanin doorasho dowlad hoose tu baarlamaan tu madaxweyne ta guursana ku dar afar sano oo istaba socda dalkeennu ma qaadi karo doorashooyin waa xaqiiqa inaga hor timid nin jeclaa necbaaba laakiin iyagoo duruufahaasi oo dhan jira xisbiga kulmiye waxa ugu necbaydeen wuxuu ahaa doorasho dib loo dhigo maantana duruufihii baad adeegsanaysaan doorashooyinkiina dib baad u dhigaysaan taasi marka marka hore miyaana idiin muuqan jirin dhibtan oo kale inay jirto waa runta maantanaan u necebahay doorasho dib u dhacda laakiin waxaa isu iman la tamartaydii iyo rabitaankayga aan doonayay waxaa waajiba oo moralkayga iyo caqliyadda iyo cadaaladdu siinaysaa in doorashada wakhtigeed ku dhacdo tamartii aan hayeyna way suurtagelin kara laada marka labaa saas koy qaban leh mabdi'iyan sida horuma rumaysana oon haddana ku taagana golaha guurtida waa golo dhaqan somalilanna waa meelaha loo tiriyo amaba halkay maanta joogto kusoo gaadhay odayaal bay u badnaayeen intoodii badnayd way dhimatay allah u naxariisto qaabka loo soo buuxiyo qofka bedelaya xildhibaanka guurtida ahina waa qaab aanay dadka badankoodu jeclaysan oo inta badan waxaa la yidhahdaa miisaankii uu lahaa xildhibaankii meesha ka baxay qof aan u dhigmin ayaa lagu soo bedelaa waxaana keentay gulihii guurtida in miisaankiisii hoos u dhaco bal arintaa guurtida iyo qaabkan lagu soo bedelayo ama dhaxalka lagu keenayo xaggu salka ku hayo iyo imika waxa uu qorshaysanma in lasoo doorto oo golo siyaasiya uu noqdaa loogu talagalay mise waxaa loogu talagalay inuu noqdo golo sidiisii hore ah adduunkanaad arkaysa golayaashaad arkaysa baarlamaanada iyo senatkanaad arkaysa boqolaal sano ayay isbedel iyo korrimo iyo toosi kusoo wadeen guurtida anuu halkii lagu aasaasay iyo fikraddeedi goobjoog baanu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo sideetan iyo sideeddii magaala tuulada cabdirashila markii lagu aasaasayay waan joogay saasay noqon doontaa sharcigaasaan ku dhaqaynaa saa bedelaadu saasay noqonaysaa saasaa loo soo dooranayaa may ahayn maalin dagaal lagu jira oo adkeyd baa waxaa odayaashii miisaanka culus haloo halaysugu yeedho si arrintan ay uga taliyaan siday ku hirgashay wakhti badan baa iyay socotay mayna hadda jir xeerkaa ku dhaqmi doonto maxaa soo baxay marka godolooyinkaa badanee aad sheegtay baa soo baxay guurtii sidee guurti ku noqonaysaa ee sharci ay ku dhisnaata loogu dhisaya oo lagu soo keeno oo lagu soo xulay golaa ku yimaadaan miyaa la dooranayaa ka dhintaas sidoo kakale u bedelayaa waajibkoodu muxuu noqonayaa yani inta distoorku sii mooyaane xeeroosaadkoodu suu noqonayaa waa hawl inoo taala hawshaana xooggeeda waxaa leh qolada xeerdejinta oo iyagu ka mid yihiin waa la jircinayaa meel baa la isku biyaduwanaya lagu dhamaynaya weli hawshaa labaatan kaa sana inu somalilan ahayd looma gacan qaadin weli waa qabyo muuse bixi haddaan u imaado markaa dhinaca kale xisbiga kulmiye ee hadda aad guddoomiyaha ka tahay shirweynihiisii dib baa loo dhigay ilaa sanadka dhammaadkiisa dadka qaar waxay sheegayeen kulmiye in khilaaf badani soo kala dhex galay oo kulmiye mas-uuliyiintiisii ugu badnayd ama ay guddoomiye doonayaan ama ay musharax madaxweyne u wada taagan yihiin taasina ay keentay in laysku banayn waayo khilaaf soo dhexgalay dartiidna xisbiga shirweynihiisi guud in dib loogu dhigay arrintaa maxaa aan kuu saxo khilaaf noo dhex yaalla tartan baa dhex yaalla xisbiyadana tartan baa loo samaysta xisbi haddaad maqasho meesha waxaa yaalla waa doo waa tartan iyo fikrada kala jaada oo la doonaya in la mideeyo xisbiga nin walba wuxuu soo galay inuu xaq u yeesho inuu fikrad keeno inuu xaq u leeyahay in la doorto inuu xaq u leeyahay inuu tartamo waa xeerka xisbiga lagu soo galay laakiin waxa ah in la ogaado oon ku hubaa kulmiya wuu yaqaanaa ama waayo arag buu u yahay inuu xakamay tartamayaashiisa oo uu shirkiisa ka soo baxo isagoo midaysan inta la og yahay jagooyinka loo badan yahay waa musharaxnimada iyo guddoomiyenimada xisbiga ma musharax madaxweyneaad doonaysaa inaad isku taagto xisbigaaga dhexdiisa mise inaad noqoto guddoomiye xisbi aad isku sharaxdo de horta guddoomiye xagu u socda xisbiga maxaa lagu noqda xisbigu waa gaariga lagu gaaro madaxnimada xukuumadda marka qof kastoo xisbi hogaaminaya wuxuu u socdaa inuu xukuumadda madax ka noqdo aad iyo aad baad u mahadsan tahay muuse biixi cabdi guddoomiyaha xisbiga kulmiye oo marti noogu ahaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan intaaynu mar kale kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaanaana